Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban fm yada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin talaado ah afariyo tobanka bisha may sanadka laba kun sagaaliyo toban afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washington ay tahay lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir mursal iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah dhallinyaro qur-aanka xafiday oo salaada taraawiixda ka tujiya masaajidada ku yaala magaalada laascaanood taraawiixdana dadku si wanaagsan bay waxweeyaan usoo camiraan waxaanu ku tujinnaa adigu waxweeyaan saddex dhallinyaraa baan ku tujinnaa masaajidka waxaa laga tukadaa marka laga yimaado faralka salaadaha taraawiixda koob iyo toban ragcadood afar ragcadood oo uu macallin galo iyo afar kale oo nin kale dhallinyaraa galo iyo saddex witira
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaa dhallinyaro ka tegay qurbaha iyo soomaaliya oo sannad walba bisha ramadaan ku sooma magaalada nairobi
qasiidooyinkaasi ayaad ku maqli doontaan waxaasoo dhanna waxaa ka horeeya warkii dunida
qarax loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa maanta lagu weeraray xarunta maamulka degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho qaraxa ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhinaca kale waxaa maanta magaalada muqdisho ka dhacay banaanbax ballaaran oo ay dhigeen ardayda dugsiyada sare kadib markii wasaaradda waxbarashada ay baabi'isay imtixaankii dugsiga sare oo la sheegay in uu suuqa galay oo arday badani ay si qarsoodi ah ku heleen faahfaahinada wararkan waxaa inoo haya oo qadka si toosa iminka ugu jira wariyaheena magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle cabdulqaadir may maqashaa marka hore haddii aan ku horeyno qaraxa lala beegsaday xarunta warta nabadda bal faahfaahin naga sii
qarax loo adeegsada gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa lagu dhiftay xarunta dhismaha degmada warta nabadda ee gobolka banaadir xilliga weer ku dhacaya xarunta waxaa ka socday howlihii caadiga ahaa waxaa ku sugnaa dad shacab ah iyo kuwo danyar ah oo gargaar iyo caawin ka helaya maamulka degmada waxaa la sheegay in gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo uu dhismaha derbi qarax u ku dhiftay halkaan ay ka dhalatay khasaare isku jirta dhimashadii dhaawac weerarkuna wuxuu ahaa isnidaamin gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo ilaa iyo hadda inta la og yahay khasaare maxaa ka dhashay qaraxa
saraakiil kuwa booliiska ah oo aan la xiriiray waxay ii xaqiijiyeen dhimashada qaraxa in afar qof ay ku geeriyootay goobta waxaa dhaawac soo gaara labaiyo toban qof dadka dhaawacyada qaba ee la geeyey goobaha caafimaadna waxaa kamid a xogeyihii degmada warsa nabadda cali aadan warsane oo dhaawac uu kasoo gaaray weerarka isnidaaminta ee qaraxa gaari loo adeegsado oo hadda lagula tacaalayo mid kamid a xarumaha caafimaad ee magaalada muqdisho waxaan la xiriiray maamulka degmada warsa nabadda gaar ahaan guddoomiyaha degmada senad xaabsey waxayna aada xilligaa ugu mashquulsanayd caawinta dadka iyo gurmadka kale ee guud ahaan dadka waxyeelada soo gaartay oo maysan ii suura gelin in xog iyo tafaasiil ay ila wadaagta laakiin saraakiisha amniga ee taliska booliska gobolka banaadir iyo ila kuwa amniga ku dhow waxay sheegayaan in qaraxa gaariga ismidaaminta ahaa khasaaraha inta hadda la xaqiijo oo ay xaqiijinaya saraakiisha amniga ay tahay tahay labayo toban qof oo dhaawacyo kala duwan qaba iyo afar qof oo goobta ku geeriyoota waxaana degmada warta nabadda marka la eega ay kamid tahay meelaha amnigooda aadka loo ilaaliyo waxay ku dhowdaa xarunta madaxtooyada soomaaliya marka si loo fiiriyo sidoo kalena waxay kamid tahay meelaha xarumaha dowladeed oo ay kamid tahay xarunta ama saldhig ciidamada daraawiishta ay leeyihiin iyo goobo kale halkaasi ka dhow oo waa meel amnigeeda marka loo eego amniga muqdisho guud ahaan meelaha ugu wanaagsan ay ku jirtay degmada warta nabadda waan fahmay dhinaca kale banaanbaxa maanta ka dhacay magaalada muqdisho ee ardayda dugsiyada sare ay dhigeen bal faahfaahin inaga sii intuu la ekaa banaanbaxa
kadib go-aan wasiirka wasaaradda waxbarashada cabdullaahi goodax barre uu ka sheegay warbaahinta waxay ka caraysiisay kumanaan arday oo imtixaan saddexdii maalmood ee lasoo dhaafo muqdisho uu kaga socday waxay maanta iskugu soo baxeen guud ahaan magaalada muqdisho waxay yimaadeen wadooyinka waaweyn ee magaalada gaar ahaan wadada maka almukarama fagaaraha daljirka daahsoon ee ah maaragtay meelaha ugu waaweyn ee laiskugu soo baxo waxay tageen albaaba laga soo gala xarunta madaxtooyada iyo goobo kale waxaana ay aad uga cabanayeen go-aanka dowladda soomaaliya ku joojisay kuna baabiisay imtixaankii ay soo galeen saddexdii maalmood oo ilaa ay la maado waxayna sidoo kale cabasho ka muujiyeen imtixaanka afarta maade u harsanayd waxay dalbeen dadkan qaarkood oo goobaha ay ku sugnaayeen aan kula kulmay in dowladdu muhiimay tahay in imtixaanka harsana afarta ah ay go-aan ka gaarta laakiin imtixaanka ay galeen ee waktiga banayso geliyeen aysan suuragal ahayn in hadda la joojiyo waxaa socday banaanbaxyo meelo kala duwan ah dowladdu waxay aada isku dayeysaa in banaanbaxayaasha ay dejiso inay dib ugu laabtaan xaafadahooda laakiin way adkayd meelaha qaar waxaa tegay wasiirka waxbarashada cabdullahi goodax barre ay wehliyeen saraakiisha booliska waxay isku dayeen inay la hadlaan oo dadku banaanbaxa ay joojiyaan laakiin dadkan oo ah dhammaantood arday da-yar waxay muujinayeen in go-aanka aysan qaadan karin qaarkood oo la hadla waxay isweydiinayaan su-aalo ay kamid tahay imtixaanka dowladda anaga maahaynay yaa bakshay waa in mas-uuliyadda la qaato waxay kaloo isweydiinayeen in wakti adag iyo xilli adag imtixaanka ay galeen in dhaqaala uu kaga baxay marka su-aalo badan ay qabaan dhalinyarada imtixaanka laga joojiyey laga baabiiyey ee maanta banaanbaxa dhigay marka wasiirka shalay ku dhawaaqay in imtixaanka la baabi'iyey ama dib loogu noqonayo ma sheegay sida imtixaankan uu ku baxay oo dadkii ardaydii oo idil ay ku wada heleen intooda badan
wasiirka hadal kooban oo uu sheegay markii uu arrintan ka hadlaya faahfaahin muusan ka bixin wuxuu xusay in sagaashan iyo dhowr goobood oo imtixaanka si wanaagsan ay u socdeen laakiin goob kamida imtixaanka ay fashilisay ama ay bixisay muusan carabaabin deegaanka imtixaanka laga bixiyey imtixaankuna maamulada goboleedyada ayuu ka socday muusan sheegin laakiin halka laga bakshayo goobtaay tahay ma muqdisho ama meel kale wasiirka muusan carabaabin goor dhaweyd markii banaafahyadu aada u xoogeysteen oo v o eda warbixino ay ka sameyneysana wasiir cabdullahi goodax barakadka telefoonkan kula hadlo aan weydiiye bal arrintan iyo waxa uu kaga jawaabay wuxuuse ii sheegay inuu mashquul yahay haddana uusan diyaar u ahayn in v o arrintan uu kala hadlo banaanbaxyada iyo xaalada taagan oo goor dhawe telefoonka
waa tahay aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle oo ku sugan magaalada muqdisho
sarkaal maraykan ah ayaa sheegay in khubro militari ay rumaysan yihiin in waxyaabaha qarxa loo adeegsaday oo lagu duleeliyey afar markab oo lagu weeraray xeebta imaaraadka carabta islamarkaana la tuhmayo in iiraan ay ku lug lahayd balse aysan haynin wax caddayn ah laba ka mid ah maraakiibtaasi saliidda qaada ayaa waxaa leh sacuudi carabiya oo sheegtay in maraakiibta ay gaareen waxyeello xoogan wasiirka saliidda ee sacuudiga khaalid al faliix ayaa sheegay in weerarka loogu dan lahaa in lagu arbusho ammaanka saliidda la gaarsiiyo macaamiisha ku sugan dunida dacaladeeda mid ka mid ah maraakiibta ayaa waxaa lahaa norway halka markabka afraad ay leedahay imaaraadka carabta saraakiisha maraykanka ayaa ilaa hadda aan wax faahfaahina ka bixinin waxa ku dhacay maraakiibta mana hayaan cadeymo muujinaya cidda ka dambeysay hase yeeshee saraakiil maraykan ah ayaa sheegay in washington ay weerarka ku tuhmaysay iiraan
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga v o a mid ka mid ah cibaadooyinka ugu muhiimsan ee bisha ramadaan ayaa ah salaadaha sunnada gaar ahaan taraawiixda oo inta badan dadka ay ku tukadaan masjidka salaada cishaha kadib magaalada laascaanood masaajida waxaa salaada taraawiixda dadka dujiya dhalinyaro qur-aanka kor ka xifdiyey warbixintan waxaa laascaanood ka soo diray waryaheena cabdikariim olol
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى guud ahaan dunida muslimka waxaa laga sooman yahay bisha barakaysan ee rabadaan magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool markaay soo gasho bisha rabadaan ayaa masaajiddu waxay noqdaan kuwa si weyn u camiran masaajidada ayaa waxaa tujiyay dhallinyaro daayar kuwaasoo xafidsan qur-aanka kariimka ah qaar ka mida masaajidada magaalada laascanood ee dhallinyarada tujisa iyo mas-uuliyiinta ayaa waxay noo sheegeen inay fursad aada u wanaagsan tahay dhallinyaradu inay tujiyaan salaadaha taraawiixda iyo qur-aanka kariimka dhakada ka haya cabdiraxmaan ciga cabdalle waa muwaadinka masaajidka imaamu shaafici ee ku yaala magaalada laascanood waxa uu noo sheegayaa fursadda dhallinyarada qur-aanka kariimka xafidsan ee bisha barakaysan ee rabadaan gaar ahaan salaadaha taraawiixda sida weyn u tujiya isagoona ka mida jameecada masaajidka ku tukata ayaa barnaamijka dhallinyarada ee v o a waxa uu sheegay muhiimadda ay leedahay in dhallinyaradu ay qur-aanka xafdiyaan ama ay muslimiinta ku tujiyaan xilliga bisha barakaysan ee rabadaan waxaan ka waramayaa dhallinyaro inay jiraan aada qur-aanka xaafid alqur'aan ah oo qur-aanka aada u xafidsan kuwaasoo tujiya taraawiixda aniguna waxaan u yeedhaa dadka muxuu ahaay ugu dhawaaqaa girifoonka inay kasoo qayb galaan jamaacada ama ha noqoto salaada faralka ah ama ha noqoto muxuu ahaay taraawiixda islamarkaa anigoo haddana ka mid ah jamaacada bal iga horra cabdiraxmaan salaadaha iyo sida loo tukado iyo iyo dhallinyarada qur-aanka xafidsan in bisha barakaysan ay rabadaan in masaajidka yimaadaan oo jamaacada tujiyaan oo kale bismillaahi raxmaan raxiim maasha allah mandaqadan laascaanood haddaan kaaga waramo dhallinyarada xaafidalqur-aanka aad bay ugu badan yihiin aad baana loogu dadaalaa muxuu ahaayey barashada qur-aanka barashada muxuu ahaayey taxfiid alqur-aan dhallinyarada iyo markaad aragtay iyo siday u tujinayaan iyo jameecadu sidee u arkaana dhallinyarada sida weyn qur-aanka kalaamka ee baxambaarsan ee tujinaysa maasha allah si wacan ayaa loogu doogsadaa waayo waa kalaamullaahi qur-aanku waa naxariis xagga eebe inooga timi oo ilaahay u yidhi yunasila alqur'aana maa huwa shifaaun waraxmatan lilmu'miniin markaas si wacan baa aad iyo aad bay ugu dadaalaan iyaguna barashadooda way ku dadaalaan dadkuna aad bay ugu riyaaqsan yihiin sida ay dhallinyaradaasi u tujiso masaajidka jamaacadana aad bay u badan tahay timaada masaajidka waa camirmaa inta badan ha ahaatee waxaanu u sheegaynaa inay ku dhiiradaan inaanay ka tegin salaada taraawiixda ay tukadaan jamacana soo camiraan faarax yuusuf goox waa dhallinyarada salaada taraawiixda tujisa masaajidka shaafici ee ku yaala magaalada laascanood waxuuna faarax ka mid yahay dhallinyarada magaalada laascanood xarunta gobolka sool masaajida ku yaala iyo sida dhallinyaradu ay uga faa'iideeyaan bisha barakaysan ay rabadaan inay jameecada masaajidka timaada gaar ahaan salaadaha taraawiixda ay qur-aanka kariimka ku tujiyaan oo ah dhallinyarada waxa weeyaan joogta masaajidka imaamu shaafici kuna yaala bartamaha magaalada dadku aad iyo aad bay waxaweeyaan ay salaadaha usoo xaadiraan masaajidkuna inta badan waa uu buuxsamaa taraawiixduna dadku si wanaagsan bay waxweeyaan usoo usoo camiraan waxaanu ku tujinnaa adigu waxweeyaan tiraba saddex waxweeyaan baanu ku tujinnaa saddex dhallinyaraa baanu ku tujinnaa masaajidka waxaa laga tukadaa marka laga yimaado faralka salaadaha taraawiixda koob iyo toban ragcadood afar ragcadood iyo waxaweeyaan oo uu macallin galo iyo afar kale oo nin kale dhallinyaraa galo iyo saddex witira koob iyo tobankaas ayaa waxweeyaan laga tukadaa markaad isu timaadaan oo kale sidaad u kala qaybsataan afarta hore iyo afarta dambe iyo saddex ragcadood ee ugu dambaysa iyo aayadaha lagu tukado iyo tirada hadda lagu tukada intay la eg tahay bal nooga war
bismillaah haddii aan arrintaas ka warbixiyo caadi ahaan gobolkeenna waxaa lagaga tukadaa xisbi baa lagaga tukadaa jis barhkii baa lagaga tukadaa marka adigu masaajidada qaar xagga sare ka soo bilaabay oo suuratu albaqara kasoo bilay waa jiraan qaar shan iyo tobanka hoose suuratulkaaf waxweyaan ka bilayn waa jiraan marka annagu waxaanu ka bilownay suuratulkaaf baanu ka bilownay waxweeyaan qaala lam aqul lak baanu ka bilownay hoos baanu u wadnay shan iyo tobanka hoose baan noo qoshaysanay inaanu ku tujinno waxweeyaan taraawiixda qaabka anu qaybsanaana waxa weeye ninka hore dhallinyarada wuxuu qaataa afar maqro laba maqro ayuu qaataa afan laba maqro ayuu qaataa ka kalena wuxuu qaataa laba maqro afartaa maqro ayaa waxaweyaan ayaa lagu tujiyaa iyo inta dambe oo witirka marka sidaasaan u qaybsanaa afar iyo saddexdaa witirka bal ka waran beriga hore aad bay u dhaadheeraan jireen sababta hadda aad loo yareeyey aad iyo aad way jirtaa in waqtiyadii hore la dheerayn jiray qur-aanka oo mararka qaar waxaweyaan jisjis lagu tukan jiray marka markii haddeer la eegay dadkii iyo axwaashoodii iyo waxweyaan markii haddeer waxweyaan la fiiriyey waxaa munaasab noqotay in waxweyaan aan xisbigaa laga badin karin tusaale ahaan waqtiyada dambe tobanka dambe oo taajidka oo kale ayada waa la badiyaa oo jis baa lagu tukadaa xisbi xisbaa lagu tukadaa witirkuna sii dheeryahay laakiin taraawiixda si aan dadku marka aysan u daalin ama aysan cibaadadii uga kala yaacin ayaa loo sameeyey takhfiifin waxaweyaan wax dhibaataana kuma jiraan guud ahaan dhallinyarada masaajidada tujisa iyo muhiimadda gaarka ay u leedahay inay qur-aanka kariimka iyo wixii ilaahay baray ay dadka ku tujiyaan wallaahi taasi waxaweyaan waa arrin horta muhiima dhallinyaraduna waxweyaan makaan aad u weyn ayay bulshada kaga jiraan run ahaantii waa nimco ilaahay subxaana wa tacaala uu ku manaystay waxaweyaan dadka qur-aanka xifdisan gaar ahaan dhallinyarada dhiirigelin bay iyaga u tahay kuwa kalena dhiirigelin bay u tahay waxaweyaan dad badanna way ku farxayaan hadday waalidiinta tahay iyo haddii waxaweyaan ay bulshada kaleba tahay markay arkaan dad badan waxaweyan bulshada oo noocan inay ku jiraan waana ilaahay mahadi baanu leenahay ilahi baa mahad iskale
kaasi waxau ahaa waryaheena cabdikariim olol oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada laascaanood markanna waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid ah qasiidooyinkeenii ramadaanka
waanu usoo laaban doonaa dhinaca qasiidooyinka balse markana aynu eegno nairobi dhallinyarada soomaaliyeed ayaa camira masaajida ku yaala xaafada islii dhallinyaradaasi ayaa waxaa ku jira qaar ka tegay yurub iyo waqooyiga ameerika qaarkoodna iyagoo soo raadsanaya amniga ka jira nairobi ayay kasoo tagaan soomaaliya warbixinta nairobi waxaa kasoo diray waryaheena khadar maxamuud xareed
sanad kasta xilligan oo kale marka la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan waxaad arkaysaa dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo ka faa'iidaysanaya fadliga bishan iyagoo camiraya masaajidda xaafadda isliya ee magaalada nairobi si ay u gutaan waajibaadka alle magaalada nairobi waxaa sidoo kale xilligan oo kala yimaada qurbajoog soomaaliyeed oo aad u fara badan kuwaasoo ka soo cararaya wakhtiga dheer ee la soomayo ee qurbaha masaajidda xaafadda isliya ee magaalada nairobi waxaa dadka salaada taraawiixda ku dujiya dhallinyaro soomaaliyeed oo xifdisan qur-aanka kariimka sheekh cabdiraxiin maxamed shuuriye waxa uu ka mid yahay dhallinyarada taraawiixda ku dujiya xaafadda isliya ilahay waxaan weydiisanaynaa subxana watacaala suu noo gaarsiiyo inuu nawaafajiyo inaan cibaada iyo khayr aan ku dhamaystiranno runtii bishani dadku nashaad bay leeyihiin maadaama bishii hadda bilowga aan ku jirno alxamdulilah dadku nashaad bay leeyihin maalintii masaajidaad ku arkaysaa oo masaajiday joogaan iyagoo muxuu ahay kitaabka rabbiga subxana watacaala qur-aanka akhrinayo habeenkana sidoo kale waxaa arkaysaa iyagoo masaajida camiraya oo qiyaamkii iyo taraawiixdii ee dukanayo alxamdulilah marka bishani waa bisha loo baahnaa qofka muslimka inuu isbedel nafsiya uu sameeyo oo bisha loo baahna inuu qofka muslimka xoogaa uu tarayna naftiisa maadaama labayo toban bilood koob iyo toban bilood muxuu ahaay adduunyada lagu mashquulsanaa marka dadku shucuurkooga dareenkooga ama dadaalkooga bishan maasha allah runtii aad buu u sarreeyaa dee nin walba wuxuu isleeyahay bal bishani intaad dadaali karto dadaal marka alxamdulilah ilahi waxaa weydiisanaynaa inuu ka warran dhallinyarada iyo maadaama dhallinyaro badan ay aada uga qayb qaadanayaan ka warran dhallinyarada soo bandhigantooda maasha allah horta dhallinyartu bishan waxay ka mid tahay bisha waxyaalaha khayriyaadka ay aadka u qabtaan hadday noqoto taraawiixda tukista iyo salaada ma'muumiinta ay dadku imaamaya ay noqdaan dadka ay tukiyaan iyo hadday noqoto xilliga ciidda markii la gaaro kale inay ka qayb qaataan inay dadku wax la qabtaan marka dhallinyartu nashaadkooda qudhigooda aad buu u fiican yahay hadday noqoto khayriyaadka inay masaajiddu dukiyaan hadday noqoto waxyaalaha kale khadamaadka ee afurka ka hore loo baahan yahay inay qabtaan marka jaanibka dhallinyartan iyago qudhigooda aad bay u dadaalayaan oo dadaal fiican bay wadaan dad badanoo waxaa jira kasoo noqonaya qurbaha oo xilligan u imaanaya inay bisha ramadaanka halkan ku soomaan iyagoo ka cararaya xilliga dhanka qurbaha oo aada u dheer bal dadkaasna ka waran sidee uga qayb qaadanayaan wallaahi horta cibaadadu dadku waa saddex qaybood siduu ilaahay subxana watacala qur-aanka ku sheegay bishana de dad waxaa arkaysaa dadaalayo de waqti badan bixinayo ama qurbaha ka yimaadaan ama dalka ha joogaan dadna wax laga yaaba inay ku xisaabtamayaan tobanka dambe ay isleeyihiin macnaha malaha tobanka dambe markii la gaaraad si quman u dadaali doontaa marka cumuuman dadku tobankan u horeeya aad bay u dadaalaan badankood laga yaaba marka inay tobanka dhexe cajisaan oo tobanka dambe ay isku dibdhigaan laakiin tobankani dadka quligood xaggaa ka imaada lafta waxay isku dayaan in wax badanoo xaqiijiyaan cibaado badan inay sameeyaan inay bishaasi sida ugu roon muxuu uga faa'idaysan karaan fursadda iyada ah inay uga faa'idaystaan ammaanka iyo cimilada magaalada nairobi oo aad u wanaagsan ayaa dhallinyaro badan u fududeeyey inay ku taxnaadaan masaajidda magaalada nairobi gaar ahaana xaafadda islii iyadoo ay jiraan dhallinyaro soomaaliya ka shaqeeya oo xilligan oo kale magaalada nairobi u yimaada inay ku soomaan bisha ramadaan bismillahi raxmaan raxiim magacay waa maxamed waa mahadsantahay khadar dhallinyaradu si xawli ay uga qayb qaadanayaan ogidda acmaasha suuban ee bishan barakaysan ee ramadaan dabcan bishan barakaysan ee ramadaan oo ka mid ah oo dabcan ah bisha ugu khayrka badan bilaha waxaad moodaa in dhallinyaradu sanadba sanadka ka dambeeya ay la qabsanayaanoo si fiican uga qayb qaadanayaan kuma sii jirta bishaanoo waxaad arkaysaa dhallinyaradii oo masaajidda ku nagaanaya iyadoo horay aan loo aqoon in dhallinyaradu ay masaajidda ku nagaadaan marka cumuuman aniguba aan ka mid ahaada laakiin dhallinyaradu bishan barakaysan waxaad moodaa inay si fiican uga faa'iidaysanayaan ka warran bal dhallinyarada marka berigii hore soomaaliya aad joogteen iyo hadda kaleeto fursadaha inay ka faa'iidaystaan
waa dhab farqiga u dhexeeya markaad eegto nashaadaadka iyo waxyaalaha badanoo carigan aan ugu nimid iyo xagga deensanaan badanoo xagga ka jirtay dadku waxay aad baad moodaa inay u cibaadaysanayaan sidoo kale waxaa gebi ahaanba xilliyada maalinkii xidhan goobihii cuntada lagu iibin jiray ee xaafadda isliya ee magaalada nairobi habeen kasta marka salaada taraawiixda laga soo baxo ayaad makhaayadaha iyo goobaha lagu shaaho ee xaafadda isliya waxaad ku arkaysaa dhallinyaro badan oo taraawiixda ka soo baxay kuwaasoo halkaasi ku caweynaya khadar maxamuud xareed v o a nairobi
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
markanna waxaad ku soo dhowaataan qhasiidooyinkii ramadaanka iyo fanaanka cabdulaahi zulfa
isninbaad ka dhalato adduunyada xuskaagii olola ka dhacayo urur weyne goortii gacantaadu gururtaa xidigu ifeeno dayaxa ilayskii wax maqalkii ashqaraar ku ridaayo addoommaha dhammaanba abshirbaha la yidhiyo inta hadda duushiyo idinla bardugaagba abaabulay cayaaro dhirtu ogadaadiyo afartaada geesood ubaxiyo caleenbay ku ilaa xidheeno abtirsimadaadiyo meeshii aad ku ababtaa dadku wada ogaayo amina nijaarba kugu qaada yuurko adigoo unkamaayo weli soo ifbixinba adogaa xijaabto nafta laga aroorsho amran hooyadaaba mushii ku dhimaato allahay xaliimu igarkaaga dhigaayo iyadaa lafdhabartiyo kugu qaada yaraxdo abuurtaada nebiyaho ula jeeda weynbu kalahaa idhaaho walba guri ammaanu rabbi kugu ogaayo arrintaada meelku ku ilaalinaayo adigoo aguunaad makaari ku raacdo ooniyo haraadba ku adkaysanaysay
qasiidadaasi ayaa ugu dambaysay idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah cabdulqaadir samakaab iyo axmed cali sheekh tan iyo intii idaacaddeenna dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo